alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kaiira amaa bacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu su-aasha saddex iyo lixdanaad waxay leedahay qofku hadduu ismiisaamo ma sadaqad baa lagu leeyahay jawaabtu waxay tahay ma jiro daliil tilmaamaya qofku markuu ismiisaamo in sadaqad gaara lagu leeyahay waxaase nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay qofka muslimka ah maalin kasta oo waageedu uu baryo xubnihiisa in sadaqad lagu leeyahay sadaqadaas mid waajiba maaha waa mid sunno ah inay sunno tahayna waxaa u daliila nebigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu uhi waxaa ka gudaysa sadaqadaasi labada ragcadood ee wakhtiga duxada ama barqada qofka uu tukado labada ragcadoodna waxaynu ognahay inay sunno yihiin markaa sadaqadaasi haddii ay waajib tahay labada ragcadood qofka kamay gudeen oo dee sunne qofka waajib kama ridi karo oo kama gudi karo qadiyadda markaa miisaanka ku saabsan iyada wax daliilo oo gaara oo kusoo arooray ma jiro wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu